waxaan qirayaa ilaahay hortiida aan la hortegayaa inaad gobol ahaan iyo dood ahaan iyo iyo hay-adaha ajnabi ajnabi aba aad ku dulmantihin aan la hortegaya sabab kastaba ha ahaatee haddii aan ahay duqa magaalada waxaan ogahay in aydan hadda ka hor inay tixgelin jirin waxaana sababta ka mid ah ay noqonaysaa idinka ayaad markii horeba dhisneen anuu labana aan hadda ii muuqan un baan arki jiro baabuur wata oo laba odayoo baabuur wata un baan arki jiray runtiina ismaan ahayn anigu saaga ka hor yani naafa intaa la-eg ayaa joogta degmada ismaan oo ahayn aan kulli ismaan ahayn waxaan idiin sheegayaa qolidan ururka ah nimanka iminka dee adaa wax bixiya dee qaab bixiya gaalada la yidhaahaa laba guruud bay ugu jecel yihiin waxay wax siiyaan waxa weeye handicabka nooc kastaba ahaadee handicabka way jecel yihiin inay wax talaan caruurta iyo dumarkana way jecel yihin inay wax talaan labadaa guruud bay aada u jecel yihiin inay deeqahay bixina inay gaadho ayay jecel yihiin marka web saariska aan naga daawanaysaan qolada hay-adaha ah iyo qolada diaspora gobolka cayneed iyo dawladda puntlandba waxaan ugu baaqayaa maadaama aan ahay suqa magaalada boode inay agteeda joogaan hareerahegana ka badan yihiin naafadaas aad arkaysaan iyo kuwo saddex jibaar ka badan oo hadda maqan waxaan codsanayaa haddaad tihiin hay-adaha caalamiga ah iyo haddaad tihiin dawladda puntland iyo haddaad tihiin diasporada gobolka u dhalatay dibadaha joogaba inaad dadkaan kusoo gaadhsiisaan sida ugu dhaksaha badan wax allaa wixii aad weli kartaan waxa weye taa waxaa noola jeedaa taa waxaa noola jeedaa waxa weeye awood ka badan gobolka weye ururkanu waa urur ka awood badan yani urur kasta oo jira gobol ka jira waa dad nooc kasta oo handikaaba leh marka waxaan codsiga kusoo ururayaa international injoyska diaasbarada gobolka u dhalatay dibadaha jooga dawladda puntland wax alla wixii gobolkan dana ka hayso waxaan idinka codsanayaa inaad sida ugu dhaksaha badan usoo gaadhsiisaan dadkaa dadkaas wax walba u baahan yihiin wax walba raashin bay ubaahan yihiin hoy bay ubaahan yihiin yani waa dad aada u baahan uga muuqato waana noocyadaas kala duwan diaspor noocyada kala duwan ee handicabka kuwii waalaa iyo kuwii noolayaasha ahaa iyo kuwii dagaaladii kusoo dhaawacmay iyo waa nooc kasta waa leeyihiin agoomaa ku jira dad waaweyn waxaa ku jira aan waxbaba indhala haddana aan caruur ahayn waxaase loo soo gurmado waxaa la siiyo taas waa ta hay-adaha tan ururkayni ururka waxaan leeyahay markii hore maydan dhisnayn saan hore u sheegay laakiin maanta laga bilaabo waxaan kulli anugu shaqsahaan idin aqoonsanaanayaa inaad tihin urur jira oo xafiiskiisa iyo maamulkiisa iyo madaxdiisaba leh therefore waa dad countrbalaad tihiin oo rasistanina marka wax alla wixii soo galaa xitaa haddii ay ku qoreen handicabka ay ku qoreen ay ku qoran tahay qolo kale wax waa laydinka qaadi karaa waxaa la odhan karaa intaas hala siiyo handicabka oo dee waxaa iminka tihiin dad urursan oo counterbula waxyaalaha markii hore aad wax u weliday ambisansansanmula waxa weeye dee meelayna kusaaleya maan ahayn anigu labadana gawaarida wataan ka yaqiin gebigiinaba inaa inaa ina cali dufaan iyo iyo oday kale ha alwaasaan ka yaqiin markaa maanta laga bilaabo saacaddaa laga bilaabo waa gudbeynaa nasiib wanaag diaspora raggii afriqiin baa inoo yimi ahmed maxamuud baa inoo jooga oo runtii aada ugu dhuun daloolaa ninka diasporada gobolka cayn ka maqan ku maqan dawadaha nasiib wanaag nasiibkiina waa wanaagsan yahay caawana wuu gelinayaa internetka wuuna inii qaylinayaa saan hubo oo qeyladaams weyn buu isnaynoo sidii samaynayaa waana aada ugu fur u jecel in wuxuun dhaqaaqaan nooc kasta ahaatee wax dhaqaaqaan markaan ismail axmed maxamuud baa inoo yimi annaga gobol ahaan haddii anigu aniga imika u qayliyey ee waxaan inaga dhegeysanayaa websiteska oo dhan idaacadaha oo dhan ee puntland waan inaga dhegeysanayaa hay-adaha ina dhegeysanaya marka waxaa qabtaan waan idii keenay waxaa kaloo idii qiray inaad dulmanaydeen oo gobol ahaan u dulmanaydeen guud ahaan u dulmanaydeen hay-ad ahaan aada u dulmantiin laakiin sababka saa ahaatee shabaab waa waxay u markii hore maydan dhisnayn hadda saakoon bay noo bilaabaysaa ururkeena dhismihiisu waxaan idinku idinku dhiirinaya waxba kalaan kaga baxaya sida ammaanta tiin haddaad sii ahaata oo aada xamishaan cagaar dhulku xejisaan ayaamo in wax walba idin imanayaan baahi fara badan aa idinka harayso magacana yeelanaysaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu